fiidnimo wanaagsan ku soo dhowaada xilqadda sideedaad ee taxanaheedna kabasho kabasho inta badan waxaynu ugu kuurgalnaa siraha nafta gudaheenna waxaa ku duugan adduunka dibaddeennu siduu qurux badnaan lahaa adduunka gudaheennuna wuu degi lahaa si aynu nafteenna u fahmi lahayn fahanka nafteennu wuxuu inaga caawinayaa inay hagaagaan waxa weeyaan xidhiidhadeennu shaqadeennu nolosheennu inaynu noqonno dad horumar leh horusocod leh dad waxa weeyaan xakamaha iyagu naftooda u haya ee naftoodu aanay xakamaha u haynin xilqadeenna caawa waxaynu kaga hadlaynaa waxaanu bixiyey hongow luuqadda af ingiriisiga la yidhaaho disappointment hungowgu waa maxay aynu isweydiino sideennu la dhaqmaa calaamadihiisu waa maxay haddaba hungowgu waa dareen xeel dheer oo qofka hadheeya hamina ku beera kadib markii sawir ama filasho uu si dhow qalbigiisa ugu hayay ay beenowday ama ay midho dhali weyday inta badan hungowgu wuxuu dhalaa dareemo isciilkaambi ceeb caloolyow iyo waxa weeyaan isyaraysi ku dhisan marar kale waxaa laga yaabaa qofku inuu dareemo inuu abaalka dhacayo oo ka abaalka dhacayo nicmooyinka kale uu haysto wahaaba haddii uu isku dayo inuu waxa weeyaan hungowgiisa cabiro ama dareenkaa hungow uu waxa weeyaan process gareeyo marar far badan waxaa laga yaabaa in dareenka hungowga looga waxa weeyaan looga garaabi waayo markuu siraha ka hadal dadka kale hareerihiisa jooga ay u arkaan inaanu mudnayn dareenkaasi in lasii daba jiitamo ama laga hadlo ama waxa weeyaan la qeexaba dareemada hungowgu waxay noqon karaan kuwo ka yimaada dadka kuugu dhow kuwo ka yimaada shaqadaada kuwo kuugu yimaada waxa weeyaan cilaaqaadkaaga kuwa waalidkaa kaaga yimaada kuwa ilmahaaga kaaga yimaada kuwa xaaskaaga kaaga yimaada kuwa waxa weeyaan allahuma salli calaa moxamed ubadkaaga kaaga yimaada kuwa nolosha guud ahaanba kaaga imaada kuwa adiga naftaada marar far badan aad dareentid inaad disappointed isku tahay ood isku hungowday wixii naftaada aad ka filanaysay ama waxa weeyaan sawirkaad ka haysatay ay waafiqi weydeen naftaadu marka wejiyo far badan ayaa laga yaabaa inuu yeesho ama la arkaa hungowgu inuu yeesho marar fara badan waxaa laga yaabaa qofku in uu isagoo ka cararaya xanuunka uu leeyahay hungowgu inuu ismoodsiiyo mootiis xaggaa ii mood bay dhaarar xamarku ismootiis yacni inaad istiraahid waxaan isdhaafiyoo kale waxaa laga yaabaa inaad ismoogaysid oo aad dafirtid oo waxa weeyaan aad denial gashid inaad hee denial aad gashid marar farbadan waxaa laga yaabaa qofku inuu u dhaqmo dareenkii iyo wixii markaa disappointed-ka ka dhigay ama uu ku hungoobay isagoo diidaya in loo arko maaragta inuu qabkiisii uu saameyn ku yeesho waxaa laga yaabaa si lidigeeda ah inuu dhaqmo tusaale ahaan hadday ku dhaceen wax markaa disappointed ka dhigay oo la filan karo in ma garanaysaa qofkii ay farxaddii ka qaato ama ay murugaysiiso inaad aragto qofkii overly happy ah oo si zaa'ida u faraxsan oo ayna ka qasnayn oo waxa weeyaan shanna danna aan qofkii wixii ku dhacayba aanu ahayn qofkaasi wuxuu door biday inuu qabkiisa ama iigogiisa ilaashto halkii uu u muuqan lahaa ama naftiisa u arki lahaa qof jilacsan halkuu door bidi lahaa ama ay qurux badnayd inuu si caafimaad leh u broses gareeyo dareenka hungowga ee uu dareemayo marar badan waxaa laga yaabaa dadku inay ka xishoodaan inay ka hadlaan dareemada hungowga ama la sheergareeyaan dadka ugu dhow taasina waxay keensanaysaa in la yaraysto marar far badan layidha waxaasaad ka hadlaysa waxaasi micno ma laha weligeed way dhici jirtay oo waxaasaa adduunka waxaa wax ka daran ayaa ka dhaca tusaale aynu soo qaadanno inta badan dadka dhallinyarta ah hadday markay xilliyada ay ku jiraan wejiyada haasaawaha oo kale inan iyo inantuu doonaba ha ahaado waxaa laga yaabaa in qofkii ay jeclaadaan ama qofkii uu jecel yahay xidhiir fiican u dhex maro xog far badan ay isweydaarsadaan nolol iyo sawir qurux badan ay wada eeganayeen si lama filaan ah inuu qofkii isku bedelo ama silent treatment uu siiyo waxaweeyaan kaba aamuso iyadoo wax allaale iyo wax isku dhaci aanay dhicin aamus qofkii markaa waxaa laga yaabaa inuu galo werwer xaaladda waraana inuu galo siraaho maxaad geysatay maxaad samaysay halkay wax ka khaldameen muxuu qofkani qoonsaday haddii inta badanna waa sidaan filaya yacni way yar tahay dhalinyarta soomaaliyeed inta waalidka ku xidhan weliba markay haasaawaha noqoto ee ka waxweye ra'yi qaata ee ka tala qaata waxaa laga yaabaa inuu qofkii waalidkii aanu la sheergarayn karin inantii intay hooyadeed u tagto aanay odhan karayn hooyo ninkaasaan la hadlayay noloshaasaan isla eeganaynay qaabkaasi qaabkaasi waxa haayeen dee ninkii suu joogu aamusay kas waxay ka baqanaysaa in la yidhaah oo maxaad ka daba raacinaysaa ninka mameher baa ku haya wiilkii sidaasi leeg hadduu yidhaah heblaayadaasaan wada soconay noloshaasaan wada eeganaynay wax walba way hagaagsanaayeen noloshu way qurux badnayd sawir qurux badan baan wada dhisanay saan u joognay u joogay bay gabadhii ama inantii i jartay wax alaaliya waxaan sameeyey ma garanayo nolosheedii o dhan bay saameynaysa waar nin jilaac baa tahay dumarku way ka bateen adduunka in la yidhaaho marka yaraysi in qofkii ka hadalkii dareenkiisa uu ka hadli lahaa loogu jawaabo ama lagu shaabadeeyo inuu jilicsan yahay ama waxa weeyaan iswereerinayo ama waxaa wax ka daran adduunka ay ka dhacaan oo baynkoodii iyo dareenkii hungowga ee ay dareemayeen la yaraystaa waxay keensataa oo ay sii biirisaa xanuunkii uu qofku dareemayay tusaale kale aan soo qaadano waalidku inta badan ubadkiisa uu koriyaa investment buu geliyaa tarbiyad buu siiyaa qiyam buu u dhisaa mabaadii buu ku waxaweyaan ababiyaa akhlaaq buu baraa waxaa laga yaabaa waalidkii inuu arko ilmihiisii oo qaabkii uu doonaya qaab ka duwan oo silan u soconaya maryaalla buu la hadlay ilmihii waa maqli waayey meel kale u socdaa waalidkii waxaa laga yaabaa inaanu garanaynin hungowga ama dareenka disappointmentkaa siduu u cabiri lahaa waxaa laga yaabaa inaanu karaynin intuu soo fadhiisiiyo ilmihii inuu yidhaaho saasaan kuu soo koriyey qaabkaasaan kuu soo koriyey sawirka aan kaa haysta ama aan kaa filanayey inaad yeelato noloshaadu saasuu ahaa sawir ka duwan baad meeshii keentay anigana sidaas ayay saamaynaysaa sababta waxaa laga yaaba waalidka inay ka dhaadhacsan tahay authoritigii iyo awooddii waalidnimo inay ka qaadayso oo u muuqanayo ilmihiisii inuu cagihiisa hoos tegayo ama uus hoos dhigayo marka waxaa laga yaabaa in waalidkii ku bedelo inuu kaga falceliyo arrintaa cunfi inuu kaga falceliyo sida inuu ilmihii gacanta saaro sida inuu qayliyo sida inuu ku qarxo carruurtii kale aan waxbaba geysan sida inuu aabihii iyo hooyadii xataa dhibaatanka kala dhex dhacdo laga yaaba aabihii inuu hooyadii eedeeyo ama hooyadii inay aabihii eedeyso ama ubadkii kale waxba geysan inay iyagana nabar gaadho yacni waxaasoo dhan waxa keensanaya waxa weeyaan dareenkii hungowga ee ilmahaasi uu sababay ayuu waalidkaasi process garayn kari waayey tusaale kale aan soo qaadano waxaa laga yaabaa gabadh baa lala guursaday tusaale ahaan gabadhii marka lala guursaday xaaladeedii way isbedeshay dareenkeedii baa isbedelaya fikirkeedii baa isbedelaya adduunyo araggeedii baa isbedelaya noloshii weji kale iyo dacam kale ayay yeelanaysaa laba shayba way dabrayaan waxaa laga yaabaa spiritual abuse inuu ku dhaco oo lagu yidhaaho hadday isdarho ka hadal arrintii maathnaa waa thulaatha waa rubaac ma wax ilaahay abo ilaahay waxa weeyaan uu jideeyey baad ka soo horjeedaa isla yaab weligeed baa dumar lala guursan jiray iyo in hadday qof iyo laba kala hadasho laga yaabo in lagu shaabadeeyo oo maxaad hiblaayo de waxa weeyaan madaxa uun maradu u saaran tahay inay waalato in yaru jirta ayaan arkayoo dee waxaweye gabadhii bismillah mashadii baa ka raacday ninkii marka gabadhii waxay door bidaysaa inay dareemadaasi ay keedsato waxaa laga yaabaa inaanay garanaynin sida ugu caafimaadka badan ay u process garayn lahayd inaanay karaynin oo waxa weeyaan inay kala hadasho qofkii markaa arrintu kala dhaxaysay ayaa suurtagala oo ayna odhan karaynin waxaa markaad samaysay saasya saasa ay muuqatay sawirkaa saasa isu bedelay waxaasaan dareemayaa waxaasaan doonaya go-aankaasaan rabaa inaan qaato taalabadaasaa ii muuqata saasya saas marka qofkii wuxuu gelayaa noloshiisii oo dhan keyos bay gelaysa marar far badan waxaa laga yaabaa hungowga inuu kaa soo gaadho qof aad asxaab tihiin qofaad asxaab tihiin oo in badan badan badan badan badan badan badan aad asxaab ahaydeen oo naf iyo maalba aad isku soo horteen qofkii marka uu ku xumeeyo tusaale ahaan waxaanad ka filanayn buu kugu sameeyey dad fara badani waxay door bidaan inay qabkooda waxa weeyaan ay kaba u xidhaan oo deetana qofkii qofkaa saasa iska bani aadam waa ka waa ka deetana halkuu qofkii kala hadli lahaa qofkan wuxuu dareemayey hebel mase heblaayo maalintaas iyo maalintaas markaad waxaa samaysay mase ficilkaa samaysay uma malaynayo inay habboon tahay inaad waxaaygu samaysid ama aan kaaga waxa weeyaan istaahilo ama aan u qalmo waxaan dareemayaa kalsoonidii iyo asxaabtinimadii iyo walaalnimadii inaga dhexaysay in ay saameynba aan ku yeelatay oo sidii horaan kuu arkayay ama xidhiidhkan dee saaxiibtinimaanu arkay yaraan iminka u arkin saasay arrintaasi ii dhaawacday waa laga yaabaa inaanad adigu ku baraarugsanayn waa laga yaabaa inaad kasoo samaysay yamaan waa laga yaabaa inaad dee wax kale aad ka damacsan tahay laakiin saas ayaan kuu sheegaya marka qofkii kale falcelin buu keenaya ama inuu dee qabkiisii fuulo oo yidhaaho wax weeyaan waxaanaad ka sheekeynaysaa aniguma fahmin iyo qof sensitive baa tahay iyo buuq baad siraadaysaa iyo inuu isku noqdo yidhaho waxaas iyo waxaas qaabkaasaan waday hadduu qaabkaa ku saameeyey raalli noqo waxweeyaan la ristoor gareeyo saaxiibtinimadii ama inuu yidhaho waxaan waan ugu talagalay deetana halkaa xadhigaas iyadoo wax madmadowa closure aanu jirin oo meesha lagaga tego qofkiisa odhan lahadaad qofkaasaa ka odhan lahayd bay malaa roonaan lahayd oona waxweeyaan oo tun dee gudihiisa fadhida aanay noqon lahayn in xidhiidhkaasi uu ku kala baaho lagu kala tago marka mar walba waxaa muhiima in aynu garanayno dareemada hungowga sidii aynu u process garayn lahayn waxaa laga yaabaa hungowgu inuu adiga naftaada kaaga kaaga dhaco ood naftaadii disappointed ku noqoto tusaale ahaan qof akhlaaqaad akhlaaqiyaad lagu koriyey baa tahay qof diin lagu koriyey baa tahay qof waalidku tacab fara badan geliyey baa tahay qiyam loo dhisay baa tahay qof dee diin fara badan waxaa laga yaabaa inaad soo safarto dalalkaa kala tagto ama asxaab xunaad ku xidhato ama qof xunaad ku xidhato ama noloshaadiiba adduunye araggaagii isbedelo deetana aad aragto adigoo steb by steb kasii siibanaya qiyamkaagii akhlaaqiyaadkaagii dhaqankaagii waxalaalayo wax kastood taqaanayo familiyar ku ahaa aad kasii siibato maalinta aad is ogaato laba shay baa naftaada u bannaan imaa inaad naftaada la fadhiisato tiraho qofkii hebelaan ahaa qofka duwan baa noqonaya ayaan noqday talo maxaa iga sii ah dabadeetana aad isxisaabisid wixii aad ka toobadkeenayso aad ka toobadkeentid wixii aad hagaajin kasto aad hagaajin kartid wixii aad ka baratay marxaladaasna intaad cashar ka dhigato aad hore usii socon kartid iyo inaad ishaabadaysid oo aad munaafiq isku tilmaanto tira wanaa munaafiq baata iimaanna ma lihid talo wax ma laga aqbalaya talo ilaahay siduu kuu arkaa talo ilaahay ma kaa cadhaysan yahay malaa inaad kaga sii jirtaa fiican meel aad ka noqoto ama jirto ama ma taalo marka mar walba dareemada hungowgu waa kuwo imanaya laakiin waxaa muhiima inaynu naqaano sida ugu habboon ama ugu caafimaadka badan ee waxaweeyaan aynu la tacaamuli karno ama waxaweeyaan aynu process garayn karno haddaba su-aasha meesha taallaa waxay tahay sidee baan process garayn karaa ama ula tacaamuli karaa dareemada hungowga horta tallaabada koowaad wax weeyaan inaad cabirto haddaad cadhaysan tahay cadhadaada cabir waan cadhaysanahay hadday wax ku gubayaan waxa ku gubaya cabir saan u cabiri karaa waxaa laga yaaba inaad tirahayd ma haysto cidaan u cabiro qor naftaada cod dheer kula hadal ciday kaala dhexaysay sida ugu habboon ee aad ugala hadli karto ugala hadal waa kow waa talabaade ogolow ogolow in hungowgaasi uu kugu dhacay ogolow inaad disappointed tahay iminkaa dareemayso disappointed waxba kagama xidhna nicamka kale ee aad haysato noloshaada inaad xilligaa dareemaysa disappointed guribaad haysataa go-baad haysataa waad seexataa waad soo toostaa waad tukataa ehelkaagii waad haysataa ubadkaagii waad haysataa alxamdulilaahi baad ku jirtaa taa waxba kagama xidhna in saaxiibka ama saaxiibadaa ay ku disappoint garayeen waxba kagama xidhna inaad naftaada disappointed ku dareemaysid ma aha haddii aad dareemada hungowga istiraaha cabir inaad ka abaalka dhacaysid nicamka kale ee noloshaada waxa weeyaan ilaahay ku siiye ama kugu galaday waata saddexaade waxaa isku dayin inaad markiiba hagaajisid wax waxbaa dhacay markiiba adigoo avoid garaynaya xanuunkii ay leedahay uu leeyahay hungowgaasi ha isku day inaad wax hagaajiso waxbaan hagaajinaya iminkaan waxhabaynaya iminkaan samaynaya iminkaan keeraynaya markiiba cagaa ha isku taagin allaawit ogolow inaad xanuunka dareentid sidaad farxaddaba u dareemaysid ayaad xanuunkana u dareemaysaa sidaad waxa weeyaan proud u dareemaysid ee waxaad u hanqaltaagayso ood waxweeyaan aad aad iyo aad maaragtaa hankaaga uga dareemaysid farxad si leeg markaad xanjabtid ogolow inaad xanjabka dareentid processit ha iska dhigin adoo murugsan inaad farxad abuurtidoo waxaweeyaan wejigaagii aad waxaweeyaan aad aad qosashidoo waxaweeyaan aad isku daydid ficilka gudahaaga adoo ka gubanaya dushaada inuu roob ka da'aya ha iska dhigin kas khalal waxaad ku ridaysaa jidhkaagii baad imbalance ka dhigaysaa gudahaagii baad imbalance ka dhigaysaa naftaadii iyo maskaxdaadii baad wereerinaysaa soo allaawit wixii markaa jira si ay u fududaato inaad si caafimaad qabto waxaweeyaan aad ula aad u process garayso allaawit ogolow ogolow difaac ha gelin difaacee ha gelin adoo disappointed ah qofkii disappointmentka kugu sameeye ha odhanin waan faraxsanahay ama ha tusin weji kale sababto waxay waxay horseedaysaa qofkii xataa hungowgan kugu riday inuu arko oo hebel amase heblaay waa iska faraxsan okay inuu iska sii wado tallaabooyinkii horseeday ama ficiladii horseeday inaad disappointed aad noqotid communicate isku day inaad waxa weeyaan aad aad aad aad afkaaga ka hadli kartid si habboon aad u hadli kartid oo dareenkaaga dibadda aad keeni kartid dareemada disappointmentku aad bay u adag yihiin hungowga aad buu u adag yahay haddaanu qofku garanaynin siduu la dhaqmi lahaa baaxsanaa fara badan buu dareemayaa wuxuu dareemayaa wareer fara badan buu dareemayaa mara fara badan isagaa istuhmaya mara fara badan naftiisuu nacaya isagaa ishiifaya maxaa kugu watay sawir kastoo wanaagsan iyo wax kastoo wanaagsan uu sameeyey buu sanaya bal waxaana maxaad u sameynaysay bal qofkaa xogtaa maxaad ula wadaagaysay waxaad ogaataa xaaladani inay tahay mid kugu cusub wax kasta oo kugu cusubna waxbaa laga bartaa marka ogolow barashada inaad wax baratid ogolow inaad hee wax baratid ogolow adduunka yacni caafimaadka ugu weyn waxaa laga helaa wakhtiga wakhtiga caafimaad baa laga helaa ha isku dayin inaad dedejisid waxa weeyaan inaad markiiba ka soo kabatid kabashadaada ha dedejin it will take time wakhti bay qaadanaysaa wakhti bay qaadanaysaa mar kasta oo aad cabirtid ogolaatid aanad isku dayin inaad markiiba wax hagaajisido waxa weeyaan waxbaan hagaajinayaa halkan aan u boodaya halkan aan tagayaa at the same timena waxa weeyaan aad ogolaatid inaad wax ka baratid wixii xikama aad waxa weeyaan arrintaa ka qaadatid magacaad u bixisid tiraahid arrintaas sidaa u dhacday sidaasay dareensiisay sidaasaa waxa weeyaan aan uga falcelinayaa waa markastay kuu fududaato inaad marxaladaa kasoo kabatid oo cagahaagii aad kaga soo istaagtid marar fara badan waxaa laga yaabaa inay dhacdo inuu qofku qofkii aan dhibaato waxweyaan saa u weyneydaans ku haynin ama hungawgu meeshuu kaaga yimi ama ishuu kaaga yimi aana dhibaato weyneydaans ku haynin laakiin ficilkii uu ku dhibayo inaad kala saartid ficilkii iyo qofkii ayaa muhiima xaaladahaas marar fara badan waxaa muhiima inaad ku baraarugtid mas-uuliyadda ficilkaas keensaday hungowga inuu qofkaasi leeyahay adigu inaad qaadaana inay khalad tahay inay hee khalad tahay anaa isu geystay anaa isu horseeday anaa iskeenay anigaa wax walba halku isdhigaa lagu qaraa waa kan waa kan mas-uuliyaadka waa la kala leeyahay wixii aad khalad adigu leedahay khalad baad ku leedahay wixii cid kale leedahayna ciddaa kale u daa mas-uuliyaddeeda ha qaado hahee qaado arrinka ugu dambeeya waxa weeyaan haddii aad aragto xaaladdan hungowga adigoo ku jira si ay saamayn ku yeelato hurdadaadii ay saamayn ku yeelato cuntadaadii ay saamayn ku yeelato cibaadaadkaagii ay saamayn ku yeelato waxa weeyaan habsami socodkii noloshaada isku day inaad caawimo heshid qof aad ku kalsoon tahay oo aad og tahay inaanu maxkamad ku saarayn oo aad og tahay inuu kugu dhaamo waayo aragnimo iyo cilmi oo aad og tahay inuu iimaan kugu dhaamo kala hadal arrintaa haddaanu jirin qor enerjigan tabaniyeyna jidhkaaga gudihiisa ku kaydsamin marar fara badan waxaa laga yaabaa in dhagahaaga iyo ishaada iyo qalbigaaga iyo haanshiyahaaga oo dhani uu ku soo ururo inaad arrintii falkiso ood ka fikirto waxaasi maxay u dhaceen maxay u wateeyo cajalad ay noqoto markaas si aanu dareenkaaga oo dhan u konsuum garaynin hungowgaa dhacay isku day ficilla hore aana samayn jirin inaad samaysid sida inaad dabadda u baxdid ood lugaysid sida inaad salaado aanad tukan jirin aad tukatid sida qoraal aanad qori jirin inaad wax journaling samaysid oo aad qortid sida inaad hurdadaada wax ka aad hagaajisid sida inaad hobbies aanad lahaan jirin aad samaysid haddaad jeemka tegi jirin jeemka tag haddaanad allahuma salli calaa sayidinaa moxamedee aanad socon jirin soco haddii aanad wax akhri jirin wax akhri haddii aanad lahayn dabeecadda wax daawashada wax daawo weliba ha noqdaan waxaad daawanaysaa wax aan mar walba kusoo xasuusanaynin hungowgaas mar kasta oo aad diiraddaada baahisid oo ay waxa weeyaan aad ku mashquushid waxyaabo kale waa mar kasta oo xanuunka iyo karka hungowgaasi uu kaa yaraado uu kaa yaraado waxaad kala ogaataa wax kastoo adduunka dhacaya ama hungow ha ahaadaan ama disappointment ha ahaadaan ama wuxuu doona ha ahaada cashar baa ku duugan haddaynaan kacayn haddaynaan ku fayn maynaan kacnayn haddaynaan jahli ku sugnaan lahayn cilmiga iyo waxweeyaan nuurkiisa maynaan ogaanayn haddaan layna qalbi jabinayn kabneeshiyaha micnaha uu leeyahay maynaan ogaanayn maynaan hee ogaanayn wax kasta wax kasta oo kugu dhaca cashar baa ku duugan laakiin halkaad casharadii waxaweeyaan aad ka nuugi lahayd dhacdooyinkii nolosha ee waxaweeyaan aad kala miiran lahayd hadday shaki kugu abuuraan hadday hintaaqo kugu abuuraan hadday waxaweeyaan wareer kugu abuuraan haddaad ka soo bixi weydidood waxaweeyaan guri ka dhisatid dee noloshaadii maad noolaanin laakiin wax kastoo kugu dhacaa waxay leeyihiin cashar baa ku duugan dib markaad eegtid waxyaabaha maanta qofkaad tahay kaa dhigay oo waxyaabihii kuugu adkaayaad is odhan jirtay kama badbaadisid ama kama kacaysid marka haddii hunga kugu dhacay wejiguu doonaha lahaade waa waxaad ka kaban kartid waase haddii aad baratid inaad si caafimaad leh u process garaysid